maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in muqdisho ay isku diyaarinayso doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah hadalkan ayaa lagu sheegay kulan ka dhacay aqalka dowladda hoose ee xamar oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka maamulka ayaa sidoo kale ka hadlay sidii laga yeeli lahaa bilicda caasimadda muqdisho kulanka kadib ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka gobolka banaadir kaas oo warbaahinta la wadaagay waxyaabihii looga hadlay shirka duqa muqdisho ayaa shirka kusoo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee muqdisho taasoo ugu horeyso magaalo nabdoon oo nadiif ah magaalo cagaaran bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay usoo doortaan hoggaankooda waxa uu sidoo kale ku dheeraaday ka go-naanshiyihiisa ku aadan hirgelinta qorshayaasha uu ka leeyahay caasimadda asigoona kula dardaarmay maamulada degmooyinka gobolka banaadir in si wada jir ah loogu wada shaqeeyo horumarinta caasimadda sidoo kalena in bulshada si hufan oo daacadnimo ah loogu adeego loona dhimriyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada muqdisho shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay qorshaha u diyaargarowga miisaaniya sanadeedka laba kun labaatan iyo shan qaab dhismeedka maamulada degmooyinka gobolka banaadir qorshe hooleedka u degsan maamulada degmooyinka gobolka banaadir sanadka laba kun labaatan iyo shan iyo xoojinta horumarada dhinaca amniga ee ka jira magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa waxaa horyaala ka shaqaynta caasimadda soomaaliya oo ay ka mid yihiin bilic soo celinta iyo hagaajinta waddooyinka burbursan